run ahaantiina sidaan horay u iriba wati wax walba wakti bay leeyihiin waxaan rajaynaynaa insha allahu bidmillahi kariim waktigan iyo gobashaan maanta inaynu colaada iyo xulguftaasi ina kasoo dhammaan doonto insha allahu bidmillahi kariim walaalayaal saad ka socotaan dib u heshiisiin iyo waktiga ay qaadan karno run ahaantii waa wakti aynu garan karno kulligeen ummadda soomaaliyeed may u baahan tahay laakiin wakti ayaan u mudaynay walaalaheen oo halkan aan rajaynayo iyaguna halkan wada degay hoygaan hadda aynu joogno jaamacadda bariga africa labada beelood ee gooyinkii uga wakiilka ahaa ee ay usoo xuleen inay nabada intaa uga qeyb qaataan halkan ayaa hoy u ah halkan ayay wada degan yihiin walajeedadan ka lahayna waxay ahayd inay iyagu isu gacan banaanadaan inay iyagu aan cidin iyagoo aan u dhaxayn inay iyagu wixii ka khaldamay ay saxaan waxaan rajaynayaa shalay waxay ahayd maalin aan iyagu isdhex mari karin oo aan isu imaan karin laakiin maanta ergooyinkii lasoo xuray oo wakiil inooga ah dhammaanteen inay arrinkaas soo abjiraan waxaan filayaa markay caawa hoy wada seexdaan oo ninba ninka kaleeto uu hoos ula hadlo oo ay garwaaqsadaan wixii ay soo mareen inay halkaa nabadda ku jiro insha allahu arrinkaa waxaan isleeyahay waa furihii ama waa muftaaxii ugu horreeyey iyo tallaabadii ugu horreysay oo aynu qaaday horay u qaaday saan wada og tihiin ama aada dareensan tihiin gobashan habsami socodkeeda iyo hogaaminteeda guddiyadii loo xilsaaray ayaa iskale iyaga ayaa inoo wadi doonaa waxay u qeybsan tahay isimada khayralaha siiye oo ah korjoogta culimada oo ah marjici iyo xukunkii iyo ciddii aynu kitaabka ilaahay